wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somalilan brofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo magaalada hargeysa kula hadlayay v o a ayaa waxa uu sheegay inaanay somalilan laga talagelinin waxna aanay ka ogeyn isbahaysiga magaalada ruyaad ee caasimadda waddanka boqortooyada sacuudi arabiya lagaga dhawaaqay kuwaasi oo la doonayo inay ilaaliyaan amniga sida la sheegay badda cas iyo gacanka cadmeed wasiirka ayaa sheegay inaanay somalilan la shaqayn doonin islamarkaana aanay khusaynin arrintaasi somalilan isbahaysigaasu iminka muddo sanadaba wuu jiray waxaana iska kaashaday dowlado sida aad u sheegtayba adugu caraba iyo afrikaana labada dhinac ee badda cas wadamada ku kala yaalee degan ayaa samaystay isbahaysi laleeyahay ha lagu difaaco oo ha lagu ilaaliyo nabadgelyada badda cas sida aad ogtihiin anagu shalita warqadaanu soo saaray warqadaa waxaanu ku sheegnay oo ku cadaynaynay inaanu aanu nahay wadanka ugu dheer xeebta ugu dheer leh badda cas somalilan haddii aanu nahay waxaad moodaa in arrintaa nalagu quursaday oo muhiimiyadda ay u leedahay somalilan ay arki kari waayeen qolyaha sameeyey isbahaysigaas isbahaysigaasu khasab ma aha in la ahaado maxaato maato ictiraaf la haysto iyo inaan la haysanayo ahamiyaddu waxa weeye yaa xilka saaran yahay ilaalinta iyo nabadgelyada ilaalinteeda iyo kawarhaynta waxa ka socda iyo inay ka difaacaan wixii khatar ku haya badda cas nabadgelyadeeda somalilan xeebta ugu dheer bay leedahay ayay ku leedahay badda cas loogama maarmo oo la-aanteed somalilan kama socon karto maxaato nabadgelyadooda iyo xasiloonideeda lama hubin karo waxaad moodaa in weli sheekadii ahayd soomaaliya ay somalilan ka mid tahay in lagu qanacsan yaho lala warwareegayo taasuna mid xaqiiqada ku fadhida ma aha waxaana weeye arrin keenaysaa in laga wada shaqayn waayo nabadgelyada iyo xasiloonida maxaa badda cas haddii aan somalilan xilka ka saaran la arkin oo aan la garwaaqsan oo markaa aanay talada iyo wixii lagaga tashanayo iyo wixii laiskaga kaashanayo laiska bahaysanayo nabadgelyada badda laga wada howlgelin marka arrintaas ayaanu daraysiinaynay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayaan weydiiyey waxa dhibaato ama waxyeello ugu sugan ama ka soo gaari karta somalilan haddii ay ku adkaysato go-aankeeda ay qaadatay sida uu sheegay wasiirku somalilan wax alaaliya waxay yeelaysaa arrintaasu ma jirto gaar ahaan waa nabadgelyada waa mid loo wada baahan yahay inta ay u baahan yihiin in la-eg baanu u baahannahay inaanu ka qayb qaadashada iyana inta iyaga loo bahan yahay inay ka qayb qaataan annana in la-eg baanu baa loo wada baahan yahay marka annaga wax gaar ah oo ayna yeelaysaa ma jirto iyo baahi gaar aanu qabno mar kale ayaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan weydiiyey qoraalka ay soo saareen iyo mowqifkan ay sheegeen cidda ay ku hagaajiyeen ee ay kala xidhiidheen mushkilad naguma haysa anagu annagu waa dareensiinaynay inaanu u sheegno iyagay la jirtaa inay ka noqonayaan ama inay sidoodii hore ku soconayaan iyagay la jirtaa annagu waa dareensiinaynay qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay dareen weyn qabin oo aanay iskaba hubsan ama siday waxu yihiin laga yaabo inaanay wada ama khalad fahansan yihiin marka annaga xilkaygu waxa aha inaanu inaanu dareensiino u sheegno inaanu u sheegno mowqifka aanu ka taagannahay waxa ay ka yeelayaan inay noo soo jawaabayaan inaanay noo soo jawaabayn ina ay arrintii dib u eegayaan oo khaladkooda garwaaqsanayaan iyagay la jirtaa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa